فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada ood habeen weliba xiliyadan oo kale ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan marka laga reebo habeennimada sabtidu soo gelayso waa labiyo labaatanka bisha lixaad ee sannadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijriyada oo dhanka kale ku beegan labiyo labaatanka bisha labiyo tobnaad ee sannadka labada kun afar iyo labaatanka qodobada aad caawa barnaamijka dhuuxa waraysiyada ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka la baxay jubbaland oo dhowaan ka soo laabtay magaalada adisababa ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin sii joogitaanka ciidamada itoobiya ee soomaaliya isagoo dhanka kale weerar afka ah ku qaaday dowladda federaalka ee fadhigeedu yahay muqdisho wasiirka amniga dowladda federaalka oo sheegay in axmed madoobe noqday nin jid iyo jihadiid ah doorasho hor lehna ka qaban doonaan gobolka gedo madaxweynaha faransiiska oo sheegay in itoobiya ay ka garabsiin doonaan sidii ay ku heli lahayd qayb ka mid ah badda soomaaliya isagoo carabka ku dhuftay magaalada zaylac ee dhacda waqooyiga soomaaliya sidoo kale qodobada barnaamijka dhuuxa waraysiyada aad caawa ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah munaasabad lagu soo xirayay kulan muhiim ah oo duure ay barbar socotay islamarkaana dhex maray maamulka islaamiga ah ee shabeellada hoose iyo waxgaradka beesha tunni codadkii laga jeediyey munaasabadda oo ka dhacday kunyo barrow iyo waaliga shabeellada hoose oo goobta kelimad ka jeediyey ayaad dhuuxa ku dhegaysan doontaan waxaan meesha ka marnayn wararkii caalamka iyo xubintii faa'iidada caafimaadka waxaa igala qaybgelaya cabduraxmaan badar ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa waraysiyada
هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
waa hagaag qodobadii aad soo maqasheen oo idil ayaan idiin soo wadnaa balse markan waxaad ku soo dhowaataan wararkii caalamka waxaana inoola diyaar ah wariyaheyna cabduraxmaan badar mahad cubeyd aad baad u mahadsan tahay in ka badan afartan ruux ayaa shuhada iyo dhaawacyo ku noqday duqima saacadii tagaye maanta ka dhacay deegaano ka tirsan qidaaca go'doonsan ee ghaza ciidamada daalimiinta yahuudda oo weli marinka ghaza ka wada duqeymaha iyo xasuuqyada ayaa waxay saacadii tagaye maanta fuliyeen weeraro kale oo hor leh kuwaasoo ay ku shahiideen dad badan oo shacab ah kuwa kalena ay ku dhaawacmeen meelaha ugu badan ee maanta martigeliyey duqeymaha ayaana waxaa ka mid ah magaalada beetlaayi ee waqooyiga marinka ghaza gaar ahaan isbitaalka kamaal cadwaan duqeymo gelinkii dambe ee maanta ka dhacayaana waxaa ku shahiiday dad badan oo shacab ah kuwa kalena ay ku dhaawacmeen magaalooyinka rafax iyo albureej iyaguna duqeymo ay saynad yahuudu ka geysteen waxaa ku shahiideen ka badan lix ruux halkae dhawacyo kala duwan soo gaadhin kuwo kaloo aad u fara badan si guud ahaan duqeymaha dhacay maanta oo keliya waxaa ku shahiideen ka badan afartan ruux oo sagaal iyo toban ka mid ay ku shahiideen waqooyiga ghaza dhanka kale waxaa jira howlgallay kooxaha waciska cabinta falastiiniyiinta ay ku naafeeyeen askarta saynada yuhuuda kuwaasoo ka dhacay deegaano ay ka mid yihiin jabaaliya iyo rafaax emmanuel macron oo ku dhawaaqay in ethoobiya ku garabsiini doono sidii u heli lahayd badda zaylac madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ay ku caanbaxay aflagaadada iyo cayda rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo ku sugan bariga qaaradda afrika doonayan inuu booqasho ku maro waddamo dhowr ah ayaa wuxuu maalintii shalay booqasho ku tagay magaalada adis ababa ee caasimada waddanka ethoobiya isagoona halkaasi kulamo kula qaatay ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed qodobaday sida gaarka uga wada hadlinayaana waxaa ka mid ah damaca ethoobiya ee ku saabsan helitaanka marin biyood ay ka xayubsato geyga soomaaliyeed macron iyo abi ayaana si wada jir hoosta uga xariiqay in damaca ethoobiya ee badda soomaaliya uu yahay guul taariikhi ah oo ay xaqiijinteeda iska kaashan doonaan macron ayaana waxuu dhanka kala soo dhoweeyey heshiiskii aan kareeyagu xasan sheekh ku iibiyey badda soomaaliya isagoona carabka ku dhuftan ethoobiya ay doonayso dekedda magaalada saylaac khasaare kala duwan ayaa ka dhashay dab xoogan oo ka kacay keema ku yeela waddanka astareeliya debka kacay keema ku yeela waddanka astareeliya ayaa xadka ka sii baxaya iyadoona ay kooxaa dabdamiska wadaan daadguraynta dadka kaagdhow halkan uu debka ka kacay debkan oo kacay talaadadii lasoo dhaafay ayaa soconaya ilaa iyo iminka wax sababaya ayaana lagu sheegay biriq halkaasi ku dhacday xukuumadda waddankaas ayaana waxay sheegtay in dadka ku dhaqan baadiyaha iyo sidoo kale dadka kaagdhow keemaha lagu amray inay si deg dega uga baxaan kooxaha dabdamiska ayaana waxay warbaahinta u sheegeen in deminta dabka ay xitaa ka qayb qaadanayaan dumarka iyo carruurta iyagoona adeegsanaya wax walboo heli karaan oo dabka lagu damini karo dhibaatooyinka la xidhiidha gubashada keema ayaana si aada ugu soo laalaabtay waddanka astareeliya iyadoo dab sidan oo kale u kacay sanadihii lasoo dhaafay ay ku dhinteen dad badan kuwa kalena ay ku dhaawacmeen magaalooyin ku yeela yurub ayaa waxay martigeliyeen dibadbaxyo ballaaran oo lagu taageeray yareer khaza caasimada iyo magaalooyin ka tirsan waddamada dhaca qaarada yurub ayaa waxay martigeliyeen dibadbaxyo ballaaran oo shacbi ah kuwaasoo looga soo horjeeda xasuuqyada iyo gumaadka yuhuuda ee uu ka wado marinka godoonsan ee khaza meelaha ugu badan ay dibadbaxyadu ka dhicin ayaana waxaa ka mid ah magaalada baariis iyo caasimadda waddanka faransiiska kumanaan ruux ayaana iskugu soo baxaya faafka hore ee xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankaasi waxaanay xukuumadooda iyo dowladaha kale ee reer yurub ka dalbadeen inay qaadaan tallaabo walboo lagu soo gebagabeeni karo gumaadka ka socda khaza sidoo kale boqolaal ruuxoo dibadbaxyal ayaa iskugu soo baxay magaalada caasimadda ee barlin waxaana ay dadkan isku soo baxyada dhigayay wateen booraray ku xardhan yihiin joojiya dagaalka iyo gumaadka khaza magaalooyin ku yeela waddamadii swiden iyo talyaaniga ayaa iyaguna laga dhigay mudaaharaadyo lagu dalbanaya in la joojiyo dagaalka khaza madaxweynayaasha maraykanka iyo ruushka ayaa la filaya in dhowaan ay kulan yeeshaan kaas oo ay uga wada hadli doonaan arrimo xasaasi ah hogaamiyeyaasha xukuumadaha washington iyo moscow ayaa la filaya inay kulan yeeshaan iyagoona ka wada hadli doona arrimo dhowra oo ay ka mid tahay in lasoo afjara dagaalka muddada dheer ka soconaya waddanka ukrain warbaahinada iyo wargeysada ayaana waxay warinayaan in haddii uuba dhaco heshiis lagu soo gabagabeynayo dagaalka ukrain uu putin trump ku xidhi doono shuruudo adag waxaana ka mid ah in kiyef ay marnabo ku bidhin gaashan buurta nato waxayna wararku tilmaamayaa in trump uu middan ku doonayo inuu sumcad ku helo maadaama uu xilligii ku jiray ololaha doorashooyinka uu sheegay inuu soo gabagabeyni doono dagaalka ka soconaya waddanka ukrain caalamka o dhan ayaana wuxuu sugayaa sidii uu trump u xalin lahaa shuruudaha putin una qancin lahaa dowladda ukrain maamulka saanada yuhuud ayaa walaa xooggan ka muujinaya basaas inay taharan ku dhex beeratay gudaha talaabiiba xukuumadda netanyahu ayaa walaa xooggan ka muujinaysa faragelinta ee xukuumadda taharan ay muddooyinkan dambe ku hayso hay-adaha kala duwan ee maamulka yuhuudda wargeyska macaariif oo ka mid ah wargeysyada yuhuudda ayaana daabacay in sanadkan sii dhammaanaya sii xoogeysteen faalalka ay taharan ku basaasayso xogaha xasaasiga ee maamulka saanada yuhuudda iyadoona tiro basaasina ku dhex beeratay hay-adaha maamulka yuhuudda oo ay ka mid tahay midda milatariga sirdoonka gudaha ee maamulka yuhuudda ayaana wuxuu sheegay inuusan weligiis arag siday basaasinta ugu dhex milmeen ciidamadooda xukuumadda netanyahu ayaana waxay ka cabsi qabtaa in iiraan ay gacanta ku dhigto xogo muhiim ah oo ay ka mid yihiin qorshayaal dagaal iyo howlgallo qarsoodi ah oo ay ciidamada sirdoonka ay doonaya inay fuliyaan wararka caalamka dhegeystayaal caawa waanaga intaa
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي waa hagaagga qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa waraysyada ayaan isla tallaabsanaynaa qodobo kale ayaa inagu soo maqan balse markan munaasabad lagu soo xirayey kulan dhex maray maamulka islaamiga ah ee shabeellada hoose iyo waxgaradka beesha tuni ayaa dhowaan ka dhacday deegaanka kunyabarow ee shabeellada hoose kulankan oo arrimo muhiim ah looga tashanayey ayaa waxaa ku lamaanay dowro diini ah taasoo muddo bil ah ay qaadanayeen odayaasha dhaqanka ee beesha oo tiradoodu ahayd toddobaatan iyo kow xubnood ugu horrayn waxaan idiin soo gudbinaynaa sheekh faarax cali xuseen oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed islamarkaana ka hadlay fadliga ay leedahay barashada cilmiga sharciga ah iyo in lagu dhaqmo wixii la bartay إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الحمد لله أولا وآخرا إلهي باكم هاتن سبحانه وتعالى نعمتي سفرها بدن ونعمة إسلام كي إيمانك هو رئيسه نعمة علمك شرعك هي أمرني أي كجرته لأن طلب العلم الشرعي وفريضة ولو من أوجب الواجبات كمدي أوكد الواجبات قفك إنه برته cilmiga sharciga ah weliba cilmiga qeybta qof kasta ku waajibaysa oo ugu horeeyo masaa'il alqabr su-aasha qabriga laisku weydiinayo qofku allah yaqaano uu barto macrifatu lcabdi rabbah wa diinahu wa nabiyahu saddexdaas gorgortan ma gasho islaamnimaduna saddexdaasay ku dhan tahay الذي لا يعرف ربه ليس مسلما والذي لا يعرف دينه ليس مسلما والذي لا يعرف نبيه laysa bimuslim waxaasoo dhan xagga kusoo tuurtay aljahlu biاllah wa bidiinihi wa binabiyihi ma soconayso lidalika cid walba waxaa laga rabaa inay taqaano waxaan idinkugu bogaadinaynaa inaad barateen muddadaad meesha aad ku xaraysneedeen cilmigii sharciga ahaa ee laasimka ku ahaa qof walba haddana waxaa idin hor yaalla dhaqankii ku dhaqankiisii iyo addacwatu ilayh ilaahay wuxuu aayad suurad kooban ku sheegay bani aadamku inuu khasaare ku jiro inta alla soo reebay mooyaane waalcasri ina alinsaana lafii khusrin insaanka oo dhan khasaaruu ku dhex jira ila aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati watawaasaw biاlxaqi watawaasaw biالsabri intaas ciddi laga helay ayaa ka badbaadaysa khasaaro oo naar in la gala ah iyo in lagu waaro weliba in lagu waaraa ugu sii daranba khusraanku marka wuxuu isugu jiraa khusraan mubiinah oo kii ugu dambeeye ah iyo khusraan xoogaa aan wada dhamaystirnayn intaasoo dhan waxaa looga badbaadaya hadihi alaaya ama suuraddan ila aladiina aamanu aliimaanu asaxiix wacamilu saalixaat wuxuu ya walcamalu saalix iimaan saxa oo xaqiiqo dhaba oo nifaaq iyo aanay ku jirin ha lagaa sheego iyo aada maaragtay adigu aad ku badbaadid oon adduunkan kaliya ma aha adduunya aakhira in lagu badbaadaa rabaa hadduu mid adduun kaliya lagu badbaadayo xukmiya oo aan xaqiiqi ahayn naqdana aakhira waa lagu badbaadi maayo wacamilu saalixaat camalka saalixa shardi buu leeyahy shuruud buu leeyahay waa inuu muwaafaqo uu yahay wixii la yimid nabigu la yimid uu waafaqsan yahay iyo ikhlaas almutaabaca alikhlaas walmutaabaca watawaasaw bilxaqi waxaa loo jeedaa addacwa wixii in la barto waa iimaanka in lagu camal falo waa camalu saalixaat watawaasu bilxaqi waa in la gudbiyo ummaddii loo sheego oo la gaarsiiyo watawaasu bisabr waa iyadu wax walba qofku qabanayo sabar bay u baahan yihiin marka la baranayo marka lagu camal falayo la dabaqayo marka dadka loo sheegayo intuba waxay u baahan tahay sabar iyo adkaysi adag bay u baahan tahay bisha hadda meesha aad ku jirteen waa waqti adag waaye qof walba sabar buu muujiyey marka ribaad niyeysta inaad ribaad ku jirteen ood u ijlilxirneedeen ilaahay diintiisa ood allah ugu dhowaanaysaan ood ku badbaadaysaan qiyaamo iyo qabriga qabri baa na sugaaya qabri baa na sugaya hadda in meel walba aan joogno aan allah ka baqno oo aan diintaas ilaahay aan u u khidmayno magax kastoo aan ama nabadoon ama culimo ahaw ama dhalinyaro ahaw ama dumar ahaw qof kasta waa laga rabaa inuu diinta u istaago ummaddana u sheego
sidoo kale munaasabadda waxaa laga akhriyey bayaan ka soo baxay beesha tunni oo ay kaga hadleen inay garab istaagayaan jihaadka dadka beesha ka dhashayna ay waxbarashada soo xaadiraan dhulboobka ka jira muqdishona ay ka xun tahay xasuuqa yahuuddu ku hayso ehelkayna falastiin iyo heshiiska badda lagu siiyey etoobiyana ka soo horjeedaan waxaana akhriyey cabbaas aways oo ka mid ah waxgaradka beesha tuni bismillaahi raxmaani raxiim sideed iyo tobanka bisha lahaad kun afar boqol afartan ilaa xijriga bayaan ka soo baxay shir wadatashi ah oo dhex maray beesha tuni iyo wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose taariikhda markay ahayd sideed iyo tobanka bisha shanaad kun afar boqol afartan iyo lix hijriga waxaa kulan uga furmay deegaanka kuunyo barow nabadoonada waxgaradka ganacsatada culimmada beesha tunni iyo wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose kulankaas waxaa barbar socday dowro diini ah iyo wadatashiyo qaatay muddo dhan bil wadahadal dheer iyo hog waraysi kadib waxay soo saartay beesha bayaankan kow beeshu waxay adkaynaysaa ku dhaqanka shareecada islaamka laba beesha waxay caddaynaysaa inay beri ka tahay gaalada iyo kuwa la jira ee murtadiinta ah ee meel walba ay joogaan saddex beeshu waxay ballan qaadaysaa dardargelinta dacwadda miy iyo magaalo afar beesha waxay ugu baaqaysaa dadkeeda inay buuxiyaan goobaha waxbarashada rag iyo dumar shan beeshu waxay ballan qaadaysaa deegaanadeeda inay ku nabad helayaan dhammaan muslimiinta isla markaana aysan oggolaanaynin inuu gabbaad u noqdo murtadiinta leh waxaa la isla qaatay ilaalinta bey-adda iyo in laga hortago cid walba oo bey-adda nabad guurinaysa toddoba beesha waxay ugu baaqaysaa dhallinyarada ka dhalatay ee safka adowga ku jiro inay ka soo baxaan kuna toobadkeenaan falka gaalnimada ah siddeed waxaa la isla qaatay adkaynta nabadgelyada iyo ka hortagga damaa'iga gaalada ah ee arqaladaynaya ammaanka ka jira wilaayada islaamiga ah sagaal beeshu waxay caddaynaysaa in hiil iyo hoo ay la garab taagan tahay wiilashooda mujaahidiinta ah beelaha muslimiintana waxay uga baaqaysaa sidoo kale toban beesha waxay u hambalyaynaysaa beelaha soomaaliyeed sida ay ugu hortageen ayna u fashaliyeen duulaanka uu xasan gurguurte ka soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah koob iyo toban beesha waxay si buuxda uga soo horjeedaa in laga iibiyo badda iyo beriga habashida oo ah adowga soo jireenka ah ee ummadda soomaaliyeed laba iyo toban beesha waxay ku baaqaysaa in laga hortago dhulboobka iyo barakacinta dadka masaakiinta ah oo ay waddo kooxda riddada ah ee xasan gurguurte saddex iyo toban beesha waxay tiiraanyo murugo leh ku muujinaysaa xasuuqa ba-an oo ay hayso yuhuudda muslimiinta reer khaza waxayna allah uga baryayaan inuu ka dulqaado saxiixiyaasha reer tunay kow suldaan maxamed abduqaadir suldaanka guud laba xasan bin heyti nabadoon sare ismaan aley nabadoon axmed maxamed baadir samadoon abduqaadir ibraahim maxamed samadoon macalin sidi abdi nabadoon sheekh ibraahim cusmaan waxgarad abdi jibriil xasan samadoon xasan abduqaadir abdi nuur waxgarad ismaan cali ismaan waxgarad abduqaadir abdulaahi cumar waxgarad maxamed guure abduqaadir samadoon macalin buruke abduqaadir samadoon ismaan maadey sheekh samadoon ibraahim maalow xasan samadoon adow maadey maxamed samadoon daade farey abduqaadir samadoon xasan nuurow abdi samadoon bargaab abduqaadir abdi samadoon abdi muudey aadan samadoon wabilaahi towfiiq nabadoon maxamed urur manuur oo ka mid ah nabadoonnada beesha tuniy ayaa isaguna ka hadlay duruustii ay qaateen intii ay dowladda ku jireen السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام أخواني إلهي سبحانه وتعالى أولي آخر مهد أسس كلها أسل كوب كراين دورد كتابي أو أنكو قادن كقرن أنا أدي الله أود الله أنقلاد كتاب داس إنا والكو شيخ فضاي نمبر كو كتاب كأون قادن تفسير القرآن الكريم نمبر لم الدلائل في حكمة موالات أهل الإشراك نمبر سدح الأربعون في ذمة التعسب القبلية نمبر أفر الواجبات المتحتمات نمبر شن حسن المسلم نمبر لح التخليص صفة صلاة النبي نمبر تضبع خلاصة نور يقين نمبر سديد أساسيات الدين نمبر سقال القراءة والكتاب نمبر طبن تصحيح القرآن الكريم tobankaahay kitaab lagu qaadi beesh alxamdulilahi rabbilcaalamiina waxgaradkikii nabadoonadii ganacsatadii gebigii iski kooyte alxamdulilaahi rabbilcaalamiina walku maqan ma lahayne dooro bil ah meelkii xareysanayd intaas ku faa'iidaysate maalintii la xareydid iyo maalintan eed iyo eed firiqi weyn i dhexayd maasha allah eed iyo eed wal ibardeen wilaayadayna ilaahay subxaanahu watacaala ahay kheyr isiyo xojiniikii oogte una salniiki wareejiyi walaagii oo kitaab ahay inaad dadka kaan deersiino una dib ilnagno dacwada una salniiki oogi unan mayla baahana inaad dadka kaan dib ilnagno beled iyo baadiyi wal alla wali joogi inaad deersiin hadaa la noofadaa xujadaas uuna niiki oogin unsal niiki wareejiyi xuji niiki ooganta maalintan wali ku dambooyi tolkiik wali nabadoon ah wali ganacsi ah wali waxgarad ah wali culimo ah intaas isheegaay warkiik meeski gaabaya haadaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu suldaanka guud ee beesha tuni suldaan maxamed cabdulqaadir ayaa jeediyey kelimad soo dhoweynayo mahadnaq ah waxaana uu dardaaran guud u soo jeediyey nabadoonnada isagoo u sheegay in ummadda dacwada la gaarsiiyo oo wax la barto lana ilaaliyo ballantay la galeen wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد تحية الحمد لله إله با مهدسن الله نقل يد المسلمين نسيي نمعة الجهاد والإيمان يا نمعة أو ما أنت عم فرلنا oo aan diinteenna ku baranayno allahaasaan mahad bilow iyo dhammaadba lahayn aan u mahad celinaynaa waxaan kaloon u mahad celinaynaa xarakatu shabaabulmujaahidiin oo ugu horeeyo amiirkeenna abuu cubayda xafidahu llahu waxaan kaloon u mahad celinaynaa balaayada shabeellada hoose oo ugu horeeyo waaligeenna sheekh cabdisamed waxaan kaloon u mahad celinayaa dhammaan marti sharafta oo ay ugu horeeyaan culimada oo ay ku xigaan nuqubada gobolka shabeellada hoose waxaan leeyahay jazaakum allahu khayr waxaan kaloon u mahad celinayaa dhammaan nabadoonnada samadoonnada waxgaradka ganacsatada culimada beesha dhammaantood waxaan leeyahay jazaakum allahu khayr waxaan halkan kula dardaarmayaa dhammaan nuqubadii samadoonnadii waxgaradkii dowladan ka faa'iidaystay waxaa idin yaalla xil culus xujaana lagu oogay dadkeena waa ogtihiin maanta xaaladda ay ku sugan yihiin nabadoonnadan meeshaan wada fadhiya mi iyo magaalay ka kooban yihiin hadday tuulo ahaan laheyd hadday baadiye ahaan laheyd dhammaan gobolka shabeellada hoose nabadoonnadoodii iyo samadoonadoodii waxgaradka inta la isugu keenay dadka waa dadkeennii waxay u baahan yihiin in diinta la gaarsiiyo jahliga laga saaro waa ogtihiin markii halkan la imaanayey soddon beri ka hor idinka naftiina xaaladdiina say ahayd toddobaatan iyo kowgaas qof maantana waa dad fartii wax ka bartay waa dad laga saxay salaaddii waxaa la idinka saxay tawxiidkii hadda ogaada guryaheennii dambe aan ka soo tagnay annagii waalidiinta ahayn odayaasha ahayn hoggaanka ahayn haddaan xaaladaas ku sugannahay maxaa naga dambeeya dad ibiraha naga dambeeya inaan nafteenna raashin cunno xoolo daaqsanno nalooma abuurin waa inaan dhisnaa dadkeenna naga dambeeya ruuxdooda waa inaan dhisnaa meeshaan ballamo badan aan qaadnay bayaankii meeshaan laga akrinaya waa ogeydeen wadatashii kale oo ka soo baxay oo nuqubada hadda bay ay wadaan warqadahoodana waa ogtihiin waxyaabo badana lagu ballamay ballantuna waa diin ilaahay aan ka baqno ballantaas aan qaadnay ha laga soo dhalaalo beesha markaad halkan ka tagtaan nin walba gurigiisa u seexanin isbeddel ha laga arko waxaan kaloo dardaarmayaa tuulooyinka waxaa ka furan macallimiin la tababaray dugsiyadoodaa ka furan ninkii baadi jira waa inuu dugsiyadaas ku xirmaa ninkii magaalada jooga waa inuu masaajidda xalaqaadka xaadiraa waxbarashada in la sii ziyaadaya la rabaa ballantii aan ka soo dhalaalno ilaahayna aan ka baqno uurkeeni afkeenan ha islahaado kulankan allaha nagu cafiyo meeshaan ka oomanahay laga allaha naga waraabiyo ilaahay waxaan ka baryaynaa jahliga allaha naga saaro gaalada allaha jebiyo mujaahidiinta allah u gargaaro khaatimadeennana shahaado allah nagu khatimo wa sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ugu dambayntii munaasabadda waxaa kelimad ka jeediyey waaliga wilaayada shabeellada hoose sheekh cabdisamad abu cabdiraxmaan waxaana uu ka hadlay mas-uuliyadda dacwada in la gaarsiiyo beesha iyo in alle laga baqo oo istiqaamo lala yimaado isagoo dhanka kale dardaaran guud iyo mid gaar ahba u jeediyey beelaha kale ee dega gobolka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا waxaan u mahadnaqaynaa ilaahi subxaana wa tacaala nicamka dusheena uku galladaystay oo islaamnimada iyo iimaankii ugu horeeyaan Ee, waxaan kaloo lagu mahadnaqaynaa fududeynta iyo suurtagalnimada uu noo fududeeyey dowladdan qabsoomideeda ilaahi subxaana wa tacaala ayaan ugu mahadnaqaynaa waxaa kale بعد الحمد لله وما نقينا خيرات لما كسوق بالشيخ فلدا قبل قبل الدورة إلهي سبحانه وتعالى هبرك أيو وحسن قال وما نقى يا باشا وهو الرئيس سلطانك إنما الدونضي وحكرتك جهدي بحيين إسحلقانك إسمعين إلهي سبحانه وتعالى ميزان حسناتك الله صار أنت كذب وقتي ويا الأوجي سحر شاء دول كلمات إن ودردارنا إن أصود دارنا وحيدر دارن يوضع تشيو إنه الرئيس مدة لفدي دورة حقيبكها wadatashiye iyo isxuguraysi ayaa qayb ka ahaa iyo casharo badan oo socday marka insha allah tamaan gabagabo awalan waxaan isu daarmaynaa ilahay subxana wa tacaala cabsidiisa ilahay qofki inuu ka baqo oo wiqaayo u samayso taqwada ilahi subxana wa tacaala tafaasiir badana laga sameeyey an yaukhada alcabdu wiqaayatahu min sikati illahi caza wajala wa min cadaabi illahi qofka inuu gaashaan uu ka samaysto ilahay subxana wa taala cabsidii caradiisa waxaa kale oo laga rabaa qofka inuu mugtay ka samaysto ilahi subxana taala cadaabkiisa uu ka samaysto gaashaanna uu samaysto maalinta qiyaamana uu u diyaar garoobo qofka maxaa yeelay maalintaasi waa maalin qofka laga rabo mogtahay alle hortiisa uu istaagi doono ilaahay aayad qur-aan wuxuu ku leeyahay wattaquu yowman turjacuuna fiihi ila allah maalin alle xaggiisa loo laaban doono ha laga cabsado gaashaanna ha loo samaysto marka dadka waxaan ku baraarujin lahaa ilahi subxana taala cabsidiisa inay dhaqan ka dhigtaan oo meel kasta ay marayaan iyo wax kastoo ay qabanayaan inay waxaa weyaan ay acmaashooda dhan ay ku dheehan tahay cabsida ilaahi subxana wa tacaala intaasoo iga dardaaran waxaan kaloo kula daarmi lahaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha ashacuuru bilmas-uuliya inay dareemaan mas-uuliyad inuu xil saaran yahay inay dareemaan qofka muslim hadduu yahay isagoona xil haylin xataa waa mas-uul qiyaamana waa la weydiin doonaa ogaada marka arrintaas insha alla taala waan kula daarmaynaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulin can raaciyatihi qof kasta waxbaa la raaciyey qiyaamana waa lawd ninka ganacsadaha waa mas-uul ogow ummaddaana aa ka dhex gacansanayso mas-uul ayaa ka tahay kow waxaa laga rabaa inaad ammaanada ilaaliso oo khayaanada aad iska dayso dhammaanteen mas-uuliyiina nahay diinta nebi maxamed sal lla alay slam ama wakiilka nahay ogaada marka waxaana laga rabaa insha alla mas-uuliyaddaas in muctahay laga soo baxo nin sheekha wuxuu leeyahay min almuqawimaati alasaasiya allatii yaquumu calayha almujtamacu lmuslim annahu mujtamacun mas-uulun waxyaalaha aasaas u ah mujtamaca muslimka ah oo mugtahay u ah aasaaska hoose waxa weeyaan waa mujtamac la weydiin doono maalinta qiyaamo oo la xaggiisa laga weydiin doono kullu fardin qof kastana mutaalibun bilmushaarakati fi taysiri umuuri mujtamicihi qof kastana waxaa laga rabaa kaalinta uu ku leeyahy mujtamaciisa inuu ka haayo nabadoonka waxaa la rabaa kaalintiisa inuu ka haayo ninka sheekha kaalinta inuu ka haayo wiilka waxaa laga rabaa qof kasta waxaa weeyaan shareecada islaamka iyo ku dhaqankeeda mas-uuliyaddaa ka saaran ogaada dhaqangelinteeda odayaasha laga rabaa dacwada iyo dadka u yeeritaanka odayaasha laga rabaa ogaada marka qof kastana waa laga rabaa mujtamaciisa ku sugan waalmuslimuuna mas-uuluuna can bacdihim muslimiinta qaarkoodna waxaa weyaan waa la weydiin doonaa qaarka kale waxbaa laga weydiin doonaa wa ma'muuruuna waxayna faran yihiin biddacwati ila alkhayri inay dadka khayrka ugu yeeraan wanaagga ugu yeeraan ilahi subxana wataala waxdaaniyadiisa ugu yeeraan dadka jahliga ay ka saaraan ayay waxa weyaan ee faran yihiin waa dhammaan waalamru bilmacruufi wannahyi cala lmunkari inay munkarka mugtahay ay reebaan macruufkana ay faraan macruufka ay faraan munkarkana ay reebaan keliya dad gaar ah ilahi subxana taala uguma talagelin mas-uulaa tahay adiga aad shaqaynaysid qabiilka aad ka dhex shaqaynaysid waxaa la rabaa wixii munkaraad oo abarat inaad reebtid maantana waxa weyaan waxaa u haysanaaba gar waa u haysanaa soo maha arrintaas waa mas- waa la weydiin doonaa marka waxyaalaha mujtamaca muslimka uu kudhisa uu ku dhisan yahay waa mujtamaca la weydiin doono wax la weydiin doono qiyaamo a qofka waa la weydiinaya maalinta qiyaamo marka aan u diyaar garoobno mas-uuliyaddaas weyn aan u diyaar garoobno waxaan kaloo insha allah wadayaasha kula daarmi lahaa alistiqaama diinta ilahi subana tacala inay ku toosnaadaan diinta ilaahi subxana tacaala in lagu toosnaado oo dhinacna aan looga leexanin nin saxaabi ayaa nebiga sal lla alay slam wuxuu weydiiyey nebi allow waxay i tiradaa islaamnimada erey ii dheh oo gadaashaha cidna aana weydiinin markaasuu nebiga sal ly alay slam wuxuu kusoo koobay kelimo yar oo macno badan xambaarsan wuxuu yidhi qul aamantu billaahi uma istaqim ilaahay ayaan rumeeyey dheh oo dhab haqaa noqoto kadibna ku toosnow oo dhicnaha u leexayn islaamnimadaasana laga rabaa islaamaan ahay daahirka iyo baatinka iskhilaafsan sax ma noqonaysa arrintaas wixii afka aan kaga dheheno oo qowl aan ku hadleyno ficilahana looga arko meeshaan waxaa umeynayaa wadahadallo iyo ballamaan la wada galay ballamaan la wada galay ballamahaas waxaa la rabaa in laga soo baxo diinaan usu sheegay waa soo bandhigteen waxaa barateen in la dhaqan geliya la rabaa laga arko af keliya noqonin af keliya noqonin soomaali waxaa weeyaan waa la bartay marka jazaakum allahu khayran ha la dadaalo ilahi subxana wataala waxaan weydiisanaynaa ummadda inuu noo badbaadiyo in sha allahu tacaala dowladda waa dowlaadka qabaa-ilka ka mid yihiin nabadoono badanna waa fadhiyaan beeshana iyadaa soo diyaarsatay mas-uuliyaddana waxaa weeyaan waa la idin weydiin doonaa qof kasta waxaa qabiilkiisa waa la weydiin doonaa soo diyaarsada dadka waxaa weyaan diinta gaarsiiya dacwadana dadka hala gaarsiiyo waxaa weeyaan insha allahu tacaala mas-uulna waa tihiin qiyaamana waa la weydiin doon weydiin doonaa jazaakum allahu khayran ilahi subxana wataala waxaan weydiisanayna ummadda inuu noo islaaxiyo kan xumaha iyo khayaanada ku dhexdooda allah ka qabto ummadda allah ha islaaxiyo deegaanka waxaa weeyaan dee allah noo islaaxiyo ilahi subxana wataala waxaan weydiisanayna acmaasha naga aqbalo beeshana waa u ammaan jecelaynaa beelaha kalena waa u mahad celinaa juhdiga ay bixinayaan iyo odayaasha si guud kheyr allah ha siiyo miisaanka xasanaadka allah u saaro dacwadaa noo ballanah iyo dadka diiniga laga saa gaarsiiyo odayaashaana waxaa noo ballanah wixii hore aan uga ballan in la fuliyo insha allah taala waa idinka arki doonaa hadda afka aga dhawaaqdeen ficilna saaxada dadkaan ka ark dadkaan ka arki doonaa deegaanadaan ka arki doonaa tuulooyinkaan ka arki doonaa saana la iskaga maharaan jazaakum allahu khayran hada wabillahi towfiiq wasala allah wasalam calaa nabiyina maxamed
لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة waa hagaagga weli barnaamijka dhuwaxa waraysyada ayaan ku guda jirnaa xukuumadda federaalka ee uu hogaamiyo xamse cabdi barre ayaa maanta xilkii ka qaaday wasiirkii batroolka dowladda federaalka iyadoo dhanka kale isku shaandhayn samaysay xamse cabdi barre ayaa xilkii ka qaaday wasiirkii batroolka dowladda federaalka ninka lagu magacaabo cabdirasaaq cumar moxamed wuxuuna booskiisa ku beddelay daahir shire maxamed oo ka mid ah xubnaha gacanta midig u ah xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka ahna ninkii gacanta ku hayay arrimaha la xiriira shidaalbaarista sidoo kale wasiirkii wasaaradda haweenka dowladda federaalka bashiir goobe iyo wasiirkii deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee dowladda federaalka ayaa xilalkii loo kala beddelay iyadoo bashiir goobe lagu wareejiyey xilka wasiirka deegaanka halka haweenaydii xilkan horay u haysana lagu wareejiyey wasiirka wasaaradda haweenka
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka dhuwaxa waraysyada markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta faa'iidada caafimaadka waxaana halkan ka soo jeedinaya doctor maslax oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala isbitaalka deegaanka kunyi barrow أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمري الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهر بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد إن شاء الله تعالى حلقتنا عاوة waxaan ku qaadan doonaa vitamin k oo ah midka ugu dambeeya xalaqadii ama mowduucii faytamiinaadkii ku milmaayay dufinta midkiisa ugu dambeeya ayaan caawa qaadan doonaa xalaqadeena insha allahu tacaala vitamin k marka wuxuu ka mid yahay faytamiinaadka ku milma dufinta runtii lagana helo cuntada iyo mataqaana xayawaanaadka iyo geedaha intaba laga heli karo runtii marka wuxuu leeyahay ilaa iyo saddex nooc vitamin a vitamin k waa ku celinaa halkaa vitamin k runtii wuxuu ka mid yahay vitamiinada ku milma dufinta oo kuwa aan soo qaadanay xalaqaadkeeni gaar ahaan kuwa ku milmaayo dufinta runtii marka wuxuu leeyahay vitamin k ilaa iyo saddex nooc ayuu leeyahay oo isugu jira vitamin k one iyo vitamin k two iyo vitamin k three ayuu isugu jira vitamin k one-ka waxaa laga helaa inta badan xagga dhirta ayaa laga helaa sida caleenta cagaaran ayuu ka yimaadaa vitamin k two inta badan xayawaanaadka xaggooda ayaa laga helaa ayaa laga sameeya k threena waxay la mid tahay k two ayay la mid tahay iyadana waxay ka mid tahay animal sourceka xayawaanaadka laga helaa si guud marka vitamin k marka intaasuu ka kooban yahay k one k two k three marka sourcekaas ilahaas ayaana laga helaa faa'iidooyinka caafimaad oo u leeyahay marka vitamin k uu u leeyahay bani aadamka waxaa ka mid ah wuxuu saboot gareeya ama caawiyaa lafaha iyo mataqaana dhismahooda inuu horumariyo yani uu ka yareeyo khataraha jabniinka ayuu sameeyaa sidoo kale vitamin k wuxuu sameeyaa inuu ka hortago yani blood pressureka ama cadaadiska dhiiga inuu ka hortago oo wadnahana uu siiyo inuu u bambeeyo dhiiggiisa sidii caadiyan ay ahayd wadnaha normal bump blood pressure inuu siiyo wadnaha uu tartiibkii caadiyan uu ku socdo sidoo kale wuxuu yareeyaa khataraha stroke ka imaan karta noocyadeeda kala duwan stemic and transemic intaba ku imaan karta macnaha ayuu yareeyaa sidoo kale wuxuu horumariyaa levelka maskaxda ama memoriga qofka ay u joogto ayuu horumar u sameeyaa xusuusta ayuu kobciyaa runtii marka faa'iidooyinkaas ayuu u leeyahay bani aadamka qiyaasta marka laga qaadan karo caadiyan daily intake oo vitamin k maxaa ka mid ah caruurta aadka u yaryar infantiska waxaa loogu talagalay maalintii inay helaan vitamin k two microgram per day laba microgram per day inay helaan caruurta childrenka lix sano ilaa iyo laba iyo toban sano waxaa loogu talagalay maalintii inay helaan lixdan microgram m c g berday maalintii inay helaan dadka waaweyn caadi ah konton ilaa iyo toddobaatan sano da-da u dhexeyso siddeetan microgram berday inay helaan ayaa loogu talagalay haweenka uurka leh iyo kuwa nuujinayana toddobaatan iyo shan microgram berday inay helaan ayaa loogu talagalay cuntooyinka marka vitamin k aan ka heli karno maxaa ka mid ah ko vitamin k waxaan ka heli karnaa barbaroniga waa maadada ugu horeyso oo qaniga ay ku tahay aadna looga helo runtii muhiimna ay tahay dadka inay iska cunaan sababtoo ah difaac uu u yahay intaasoo cudur aan soo sheegnay xagga wadnaha iyo bresharka iyo organiska muhiimka ayuu caawiyaa marka waxaa muhiim ah marka vitamin kasta maadadii lagu sheego in laga helayo cuntada in la isticmaalo isticmaalkeeda la badiyo sida barbaroniga oo kale vitamin k hani ayuu ku yahay khudaarta cagaaran vitamin k aad ayaa looga helaa way ku badan tahay sida ansalaatada oo kale hilibka nooca digaaga aad ayaa looga helaa jikenka la yiraahdo aadaa looga helaa fishka nooca malayga noocyadiisa kala duwan dhammaan cuntada badda waxaa la yirahdo dhan waa laga helaa noocyadooda kala duwan haddii la helayo waa laga wada helaa beerka xayawaanaadka qaar waa laga helaa sida digaaga iyo mataqaanaa iyo mataqaanaa malayga iyo iyo kuwa lamidka ah intaba waa laga helaa waxaa kaloo laga helaa dhammaan caanaha xoolaha cuntooyinka ay qaniga ku tahay vitamin k-ga runtii waxaa ka mid ah oo laga heli karo oo muhiimna ah dadka inay ku baraarugaan ay mataqaana isticmaalaan hadba wixii la sheego cuntada laga heli karo kow barbarooniga oo kale ayaa muhiim ah in markaasi laga helayo vitaminkiga khudaarta cagaaran ama green vegetables-ka la yiraahdo aada ayaa looga helaa ansalaatada ayaa ka mid ah aad baa looga helaa hilibka nooca jikanka oo digaaga aad baa looga helaa fishka iyo dhammaan cuntooyinka laga helo badda noocyadooda kala duwan hadba sidii loo heli karo aada ayaa looga helaa beerka noocyada kala duwan oo xayawaanaadka waa laga helaa iyo dhammaan caanaha oo mataqaanaa xoolaha sida lo-da iyo iyo ariga aad baa looga helaa intaas marka waa meelaha laga helo sourceka calaamadaha marka qofka vitaminkiga uu ku yaryahay uu dareemaya ama ciladaha uu isku arko oo u baahnaan karo dhakhtar ama goob caafimaad maxaa ka mid ah hadduu isku arko qofka dhiigbax aan controlmaynin hadduu yahay haween iyo hadduu yahay ragba hadduu dhiigbax controlmaynin ama xagga caadaha ka socoto ama xagga nabar ha ka socoto hadduu arko ama sangoror ha ka socdo meel ay noqotaba dhiig aan controlmayn qofka hadduu arko vitamin kgiis waa inuu fiiriyaa inuu mataqaanaa uu dhacsan yahay inuu maaragtay cilado ay ka jiraan waa inuu tagaa goob caafimaad isbaaraa sidoo kale xagga carjowda kalagoosyada iyo lafaha carjowda hadduu cilad ka dareemayo ama xanuuno ama mataqaanaa shanqar iyo waxyaalo noocaas oo kale hadduu ka dareemayo waa inuu iscabiraa oo calciumkiisa vitamin dgiisa vitamin kgiisa vitaminaadkiisa inuu iscabiraa isbitaalaadka uu ku xirmaa oo dhakhtarkiisa uu qaabila sidoo kale calool xanuun soo noqnoqday hadduu qofka arko waxaa laga yaabaa vitamin kgiisa inuu yaryahay sidoo kale ilmaha ku dhasha iyagoo biladhimin ah ama mataqaanaa lagu arko sanka oo kale inuu yaraado oo kale ama lafaha xibnaha qaar ay yaraadaan ama wejiga oo kale inuu yaraado ama weynaado oo kale yani waxaa ka maqan vitaminaadka qaar ka mid ah marka waxaa la rabaa muhiim ah hooyooyinka intay uurka leeyihiin vitaminaadka iyo daawooyinka dhammaystiraya inay qaataan muhiim waay iyagoo markaasi ka cararaya ilmaha ugu weynaanaya waxyaalaha la midka run ahaantii sax ma ahan marka qodobkaas haddaa meesha uu sii faa'idaysto sax ma ahan cunuga weynaantiisa iyo yaraantiisa waa qadar ilaahay inuu qadarayo inay weynaan inay yaraanayo marka waxaa muhiim ah marka hadduu hataa cunugan weynaanayo waxaa jirta marka daawo oo vitaminaadka ah oo keergaraynayso cunugan inuu weynaadana ka ilaalinayso inuu yaraadana ka ilaalinayso hadba vitamiinka u baahnaana uu ku jiro marka daawooyinka brignan careka la yirahdo iyo kuwa lamidka ah oo islaamaha uurka loogu talagalay waxay muhiim u yihiin cunugaada soo koraayo inuu kala koro ama mataqaanaa vitamin ka mid a intuu waayo ama xibnihiisa qaar ay gaabtaan ama mataqaanaa oo gaabta ama dhirar zaa'id ah ama gaabnaan ama yacni waxyaala noocaas oo kale inay dhacaan marka waxaasoo dhan ayay maaragtay taas kaaga hortegi kartaa dhibaatooyinka marka vitamin kga hadduu bato imaan kara waxaa imaan karta yani intaas iyo in lamid ah ayaa markaasi jiri karta xalaqadeeni caawa halkaas ayay ku eg tahay aad iyo aad umahadsantahay ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذوق وجدت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaan isla soo gaarnay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka la baxay jubbaland ayaa dhowaan ka soo laabtay magaalada aadis ababa isagoo sheegay in dowladda itoobiya ay ka codsadeen inay ciidamadeedu sii joogaan soomaaliya maadaama markii hore dowladda federaalku ay sheegaysay inay bixi doonaan dhammaadka sannadkan wuxuu intaasi ku daray in dowladda federaalku ay ku diidanayd ka maamul ahaan sii joogitaanka ciidamada etoobiya taasoo uu sheegay in ugu dambayntii ay oggolaatay waa dowladda federaalka eh wuxuuna intaasi ku daray inay arrinkaasi ku faraxsan yihiin maxamuud sayid aadan oo ah madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka la baxay jubbaland ayaa aaminsan in ciidanka etoobiya ay naftooda u hureen difaaca dadka soomaaliyeed muhiimna tahay inay waddanka sii joogaan waayadan waan ka maqnaa dhinacaas aan jiray adisababa waxaan u fidnay arrimaha iskaashiga amniga maxaa yeelay wax walba mudnaanta koowaad labaad saddexaad amnigeenna ayaa ah kadib markii ciidamada midowda africa admas sectorkan saddexaad ee ka howlgala jubbaland iyo koonfur galbeed iyo deegaano kaleba bila soomaaliya ay go'aansatay inay ka saarto dalka xaqirto wada shaqaynteenna iyo waqtiga dheeraa ay nala soo mareen disembartanna ay ahayd ballantii ay u qabteen oo ugu dambeysay isbeddelka diideenna inay ka mid noqdaan ciidamada bosta admas loo bixiyey oo bedelaya kuwa admas haddaan nahay hoggaanka jubbaland waxaa qasab nagu noqotay si aanu amniga deegaanka yaga iyo xaaladaha jira annagoo ka tarjumayno inaanu iskaashi saaxiibtinimo iyo walaaltinimo iyo amniga isku kaashanno inaanu raadinno taas ayaa ugu mudnayd safarkaygii aan ku tegey adisababa wixii ayna naga diideen oo sanad iyo baray ka shaqaynayeen waxaan ku faraxsannahay hadda maalmihii ugu dambeeyey inay qireen aqbaleen muhiimadda ciidanka etoobiya uu leeyahay soomaaliya iyo siday naftooda ugu horeen dadka soomaaliyeed iyo dowladiskooda aqbaleenna inay nala sii howlgalaan oo ay qoraalkii kusoo saareen aad ogtihiin marka taas inbaan annaga daba soconnay dhanka kale wasiirka amniga dowladda federaalka ayaa sheegay in axmed madoobe uu noqday nin jid iyo jihadiid ah isagoo soo hadal qaaday dagaalkii dhowaan ka dhacay deegaanka raaskamboni cabdulaahi fartaag oo ah wasiirka amniga dowladda federaalka ayaa isagoo ku sugan degmada garbahaaray ee gobolka gedow wuxuu sheegay in doorasho ay ka qaban doonaan gobolka gedow axmed madoobena uusan ahayn hogaamiyaha maamulka la baxay jubbaland waa kan isaga oo ka hadlaya arrimahaasi iyo kuwo kale maanta waxaan joognaa garbaharey weeye saad la socotaan waftigii ugu ballaarnaa ee dowladda federaalka ah ka socday sidii dowladda federaalka ee muxuu ahaa laba kun iyo labaatan iyo labadii ee u qabatay muxuu ahaa hoggaanka waftigaan maanta yimid oo baryahan joogay ee shaqada ku jiray buu ahaa jubbada dhexe jubbada hoose iyo gadaa jubbaland isku yidhaahdaa waxayna ogeyn oo halkan la keeni kara ma lahan maxaad noogu imaan weydeen maxaad noogu imaan weydeen maxaad noogu haddaad tidhahdeen ma imaan karin innaga halkan maxaa wacay haddii aan imaanno halkan axmed baa dacwoonaya wuxuu le dirishiddaa laga soo galay gobolkayga anaga xukumay waan aamusnayn waa iscaburinaynay waa aamusnayn waa iscaburinaynay waxbaan xerinaynay laga bilaabo saddex iyo tobankii sano oo madaxweyne isagu ahaa anna saddex sano ka mid ah madaxweyne ku-xeenku ahaa iyo bar weliba laga soo bilaabo laba kun iyo saddex iyo tobankii ilaa haddeer waxaa socday khayraadka iyo taakulaynta dowladda soomaaliya jubbaland waa ku socotay hadday ku socotay weligeed gobolkan gada hal doolar oo ka soo gaaray ma jirin laakiin waxaa la danaynaya waxaa weeye heykalka guud madaxweynaha jubbaland baa la danaynahayay oo asagaa la rabay inuu cadaalad sameeyo muuna samayn haddana waa dul qaadanayna si aan loo kala tegin oon dowladnimada lagu kala tegin oo aan lagu kala dhaqaaqin axmed isagaa diiday dowladdii asagaa ka baxay dowladdii asagaa yidhi mar raba dowladdii asagoo saasay tahay waxaa muxuu ahaa la saxiixay xilligan haatan laba kun iyo laba iyo labaatankii laga soo noqday ilaa haddeer sagaal fadhi bay yeesheen madaxweynayaasha dowlad goboleedyada sagaalkaas shir laba shir oo ka mid ah buu la galay ninka la yidhahdo madaxweynaha puntland toddobadii kale waa diiday barnaamku ka maray shirkii tobnaad buu ka baxay oo yidhi ma yeelayno markii loo gudbay doorasho qof cod baa la aadahayaa konsol baa la aadahayaa howl baa la qabanaya markii uu diiday waxaan rabaa si waadaxa hadday saas dhacday dowladdii federaalka ahayd oo hogaaminahayay xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha dhulka ah xamse cabdi barre waad og tihiin dadaalkii ay muujiyeen intii la raadinahayo erge loo dirhaye si ay hoosh u sii socoto waa la raadiyey waa la raadiyey waa la raadiyey waa diiday madaxweynaha u gogolgalay maxaa la yidhahdaa meel kastaa loo fadhiistay meel kastaa la tegey cid kastaa loo diray waa diiday intaas ayada ah diidmadii ayadeed kuma ekaanine ugu dambayn soona raas kamboni bay ciidankii ka baxeen soomaaliya muxuu aha ciidankii amisom dowladda way fadhiisatay waxaa la go'aamiyey in ciidan la geeyo ciidankaas raas kamboni iyo kismaayo waxay isu jiraan saddex boqol oo kilomitr wax duulaan oo kismaayo lagu ahaa ma ahayn wax loo socday kismaayo ma ahayn waxaa loo socday in la buuxiyo goobihii ay ka baxeen admis axmed maxamed islaan magaalada uu joogo waa kismaayo lixdan kilomitr bay u jirtaa jamaame jamaame lixdan kilomitr u jirtaa weligiis dagaal muusan u aadin saddex boqol oo kilomitr ciidan joogo oo calanka jamhuuriyadda watu yidhaha ka baxaano shan iyo toban beri u qabtay shan iyo toban beri markay dhamaateen xabad buu ku bilaabay weliba isagoo saddex boqol oo kilomitr aaday ciidankii calanka watay oo xuduudda xaq u lahaa inuu joogo ayuu kismaayo weerar uga qaado yuu ku ekeeyey ma ahan kun iyo laba boqol oo ciidan ah in laga adkaaday ma ahan amar baa la siiyey wiilal soomaaliyeed xabad kuma ridi kartaan shabaab baad amar u qabtaan baa la yidhi dowladda soo amartay dib uga gurtaa la yidhi waad garan kartaan marka dib uguurshadaas meesha ka dhacday khasaaraha inuu yaraa waad garan kartaan dagaal isku riiqma hadduu dhaco intaasoo kunba intaasoo boqol baa dhiman lahayd khasaaraha inuu yaraa waad ogtihiin dib bay uga baxeen gadaal baa looga bixiyey tartiib baa waxaa la yidhi waa amar uu bixiyey madaxweynaha waa amar uu bixiyey ra'iisul wasaaraha waa wada ogtihiin waan ka adkaanay waa dilnay waa waxaynay waa lagu dhaanteeyey halkii labada la soo qabto soomaalinimo ma dhigaysa taas ma dhigayso inaad ogtihiin baa la rabaa xagee buu joogaa kismaayo oo weligii ma imaanin telefoon buu rabaa inuu yidhaahdo gada iyo anaa xukumee doorasho kama dhici karta war wixii kaleba ha diido xuquuqda hanoo diido doolarka ha diido horumarinta ha diido jidadka ha diido beerihii ha diido wax kasta ha diido haddana codkiinna adinkaad xaq u lahaydeen inuu diido maxaq buu u leeyahay ilahay hortii ayn ku dharshay doorashada ma siduu sheegahayo ma telefoonku ku hogaaminayaa misena doorashada waa laga looga- waa laga qaban karaa waxaan nidhi annagoo codkiina ku hadlayna waa la qaban karaa doorashada horta saasaan ku soconnay hadduu diiday oo isaga uu diiday oo yidhi ma maya qof iyo cod ma lahan qof iyo cod ma jirto oo cabdullaahi yuusuf uu ku bilaabay dagaal oo uu soo tegay oo haddana sheekh shariif uu la soo dagaalamay oo uu soo tegay oo haddana xasan sheekh maxamuud uu la soo dagaalamay markiisii hore oo uu soo tegay haddana uu maxamed cabdullahi farmaajo uu la soo dagaalamay markiisii oo haddana markii saddexaad uu la dagaalamay maxaa la yidhahdaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud xaggee buu u socdaa ma qaran dubis baa misena waa maxaa la yidhahdaa waa- maxamed ciise weeye inuu yidhaahdo marka asagoo kismaayo joogo dalkan jubbaland la yidhaahdo doorasho qof cod kama dhacayso wuu diidi karaa kismaayo ciidan baa u jooga ciidan soomaaliyeedna ciidan soomaaliyeed la dagaalami hayaan ma la dagaalami hayaan hadduu yidhahdo ma ka dhacayso loogu tegi maayo afmadow inay soo raacdo ugu baaqahayaa kismaayo laftirkeedana dadka degan waxaa ugu baaqahayaa dibiga loo horrahaa weeye walaalkay yuusan ummadda soomaaliyeed waa guurteed ay ka reebin haddii marka uu kismaayo la hor ku noqon hayo iyo dadka jooga oo soomaalida oo u dhan maya lixdan degma mayaan leenahay waa doorasha ka dhacayso haddii ilaahay yidhaahdo oo say u u wadnay u dhacdo usbuucan ama intaan joogna ra-iisul wasaaraha dalka noo imaanaya halka noogu imaanaya haddii uu noo yimaado madaxweynahana waa imaanaya waxa dadka iskaga qaldan jubbaland waa la waa- waa la diiday ma ahan macnaheedu jubbaland waa jubbaland ninka laiska hor yimid oo hor iyo gadaal diiday waa axmed islaam inay jubbaland waqtigiisana waa dhammaaday sharciyad uu ku joogana ma lahan jubbaland waqtigeed waagi hore wuxuu dhihi jiray qori baa liisoo wataa haddaad qori wax la ordi jirteen qori ma jiro markaan maba jiro qori fartaag wuxuu u tegey inuu ciidan abaabulo oo soo baxaya been waay
فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي guud ahaana intaas ayaan caawa ku soo gebagabaynaynaa barnaamijka dhuwaxa waraysyada waxaan u mahad celinaynaa walaalka igala qayb galay barnaamijka iyo dhegaystayaasheenna tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد